barnaamijka tabinta tooska ayaan ku jirnaa weli balse waxaa iminka stuudiyaha soo galay cabdulaahi soomaali cabdulaahi maxaa soo kordhay inoo haysaa aad baad u mahadsan tahay farxaan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe waxa ay soo warinayaan dagaal cusub oo ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka ah dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka laba garas ee gobolka shabeellaha dhexe waxa u dhexeeyey ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo ciidamada bangaraaf la yidhaha ee ku suntan in dowladda federaalka ay ka tirsan yihiin laakiin maraykanku uu ku shaqaysto waxaa la sheegay dagaalkaas in laba mar lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ah islamarkaasina ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay ku furteen gaari nooca cabdibiraha loo yaqaan ah oo ciidamadu ay isticmaalaan ciidamada bangarafta la yiraahdo waxaa la leeyahay halkaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ku gaaray laakiin tirakoobka rasmiga weli ma aynaan helin deegaankan labagaras ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa la wareegay lixdii bishan maarso oo maantay ah shan iyo toban maalmo ka horna waxaa ka dhacay sidan oo kale dagaal ayaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ay soo qaadeen ugu yaraantii toddoba askari ayaana halkaa looga dilay maantana waa tan oo dagaalka duleedkeeda ka dhacay labagaras amaba duleedkiisa ka dhacay deegaanka labagaras waa tan lagu furtay gaariga cabdibilaha ah dhimashaya dhaawacna uu soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ah deegaankan labagaras waxa uu ku yaalaa duleedka deegaanka xaaji cali oo maaragtay labaatan kilomitr in ka yar ayuu u jiraa waxaana si guud ay bahwadaag u yihiin inkastoo ay xoogaa dhul ballaaran oo u dhexeeyo deegaanada saaka dagaalka oo ka dhaceen oo sumadaale marka ciidamada dowladda federaalka ah ayaa halkaas ama gobolkaas shabeellaha dhexe waxay ku wajahayaan culaysyo kaga imaanaya ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin oo aada moodo in howlgalladoodu xiliyada qaar marka loo eego siday ahaa jireen ay ka duwan yihiin oo awal ciidamada dowladda federaalka ah waxay u barteen mararka qaarkood in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay sameeyaan qudhuf oo ka dhaqaaq ama xataa haddii meel ay joogaan lasoo weeraro in markii dagaalku cabaar socdo ay xooga yar dib ugarasho sameeyaan si ay taala mar kale usoo weeraraan iminka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin meesha ay tagaan waxaa lagu leeyahy kama tegayaan waxa weeyaan godad bay ka qodanayaan ciidamada dowladda federaalkana inta badan waxaa dhacaysa inta dagaaladu socdeen hadda gobolkan shabeellaha gobolka shabeellaha dhexantii ka socdeen in jab ay la kulmaan askar badanna waa laga dilay qaar saraakiil yihiin gaadiidna waa laga qaatay waxaad la socotay horey gaadiidka laga qaatay inuu ku jiray gaari qoris suug ah uu ku xiran yahay gaari caafimaad uu ku xiran yahay in laga furtay oo qalabka caafimaadka uu u saaran yahay marka culays xoogle ayay wajahayaan ciidamada dowladda federaalka oo saakana deegaanka sumadaali lagu jebiyey oo askar looga laayay kuwaas oo meedadka in badan oo kamida ee ka tegay maadaama marka maanta sumadaale ay ku jabeen waxa ay soo aadeen amaba kuwo kale soo aadeen dhanka labagaras si ay bedelka sumadaale ay u helaan meel ay isku sawiraan oo ay yidhaahdaan xarakada shabaab almujaahidiin ayaanu dib uga qabsanay waana kuwan hadda la leeyahay waa ay jabeen
aad maad uga mahadsan tahay cabdulaahi kaasina wuxuu ahaa waryaheena الجهاد حياته فتقدما وخض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبصار سيفا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما